أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahiraxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in mujaahidiintu ay yihiin derbiga keliya ee difaaca u ah ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed tiro dad kirishtan ah ayaa lagu dilay dibadbaxyo ay dhigeen muslimiinta ku dhaqana dalka yuganda howlgal lagu dilay xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa gurmad ballaaran gaarsiisay ehelada dadkii wax ku noqday duqaymihii saliibiyadda maraykanka iyo kuwa riddada jubbaland ay ka geysteen degmada jamaame ee wilaayadaas bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboobka kooxda riddada soomaaliya ay ka wado xaafadahaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in mujaahidiintu ay yihiin derbiga keliya ee difaaca u ah ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare agaasime ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada soomaaliya murtad cabdisalaan guuleed ayaa si cad u qiray in haliyada towxiidka ee mujaahidiinta bariga afrika ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sabab u ahaayeen fashilka ku yimid heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay kala saxiixdeen madaxii hore ee maamulka ashaadala diriirka somalilan murtad muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya gaal abiy axmed cabdisalaan guuleed ayaa sheegay in itoobiya ay weli tahay jaanisgaad oo aanay marnaba ka tanaasulin damaca ay ka leedahay badaha soomaaliya iyo heshiiskii m o u-ga ee ay la gashay somalilan balse haatan ay u cuntumi weyday kadib markii kufaarta caalamku ay kula taliyeen in aanu isku dayin fulinta damaca si guracan haddii kale uu wajihi doono dhirbaaxo kulul oo kaga timaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab nimankan adisabab maray noqotaba kaarka somalilan maray lasoo bixi doontaa xasanne kaararkiisii ma iibsamayaan mar kale etoobiyana danta ay leedahay kama kama tanasulayso wax ku kalifayana ma jira inay ka tanasusho hal arrimaha waxaa jirta aad loo loo sheegay oo ah adduunku inuu aad ugala hadlay etoobiya inay soomaaliya weerar kusoo qaado oo lagu yidri warniba lahada waa leeyahay meeshan haddaad weerarto soomaalida dhan seylac ilaa meesha layidha gudhaa al-shabaab bay wada noqonayaan soomaalida dagaalku waa u fudud yahay shabaab iyo alqaacidana waa joogaan somalilan waa waa iska jiifaanoo dee shaahoday cabaanoo dukaamadoday gataane waa joogaan in marka la warbariga afrika o dhan waa gubanaa soomaaliyana nimankaasaa la wareegaya adigana daadku waa kusoo gaaraya suurtagalna kuma ah inaad meeshan dekada iyo ka dhisato iyo hoteelo aad ku bashaashay ma dhici doonto ha guban etoobiya soomaaliyana gacanta ha u gelin oo mararka qaarkoodba aad is leedahay war ma shabaabka iyo alqaacidada ayaa mararka qaarkoodna loo kaga cabsanaahooba difaacayaba qarannimadii soomaaliya inay khatarta laga cabsanayo inay soomaali difaacayso oo mararka qaarkood baad is leedahay cid kaloo noo maqanoo difaacaysaahba ma jirto ku dhowaad laba sano ayaa ka soo wareegatay markii murtad muuse biixi iyo gaal abey axmed ay magaalada adis ababa ku kala saxiideen heshiis haaraan ah oo etoobiya lagu siinayey oo etoobiya lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya ku dhowaad laba sano ayaa ka soo wareegatay markii murtad muuse biixi iyo gaal abey axmed ay magaalada adis ababa ku kala saxiideen heshiis xaaraan ah oo etoobiya lagu siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya heshiiskaas oo fashilmay kadib markii mujaahidiinta iyo ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed ay si adag uga dhiidhiyeen waad mahadsantahay caliyare tiro dad kirishtan ah ayaa lagu dilay dibadbaxyo ay dhigeen muslimiinta ku dhaqan dalka yuganda bashiir muxidiin eweyman ayaa tafaasiisha warkani hayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa dalka yuganda ka dhacayay iska horimaadyo dhex marayay dadweyne muslimiin ah iyo kooxo kirishtan ah oo ku nool dalkaasi kaas oo salka ku hayay xadgudub oo nin kirishtan ah kula kacay masjid xiisadan ayaa qaraxday kadib markii uu nin kirishtan ah uu isku dayay inuu furto maqaaxi lagu iibiyo hilibka doonfaarka oo kaabiga ku haysa masjidka dhacdadan ayaa sababtay mudaaharaadyo ay dhigeen dadka muslimiinta ah waxaana isla deegaanka lagu dilay ilaa shan qof oo kirishtaan ah sheekh kasiim cabdalle oo hogaaminaya banaanbaxyadan ayaa sheegay in dadweynaha muslimiinta ah ee mudaaharaadaya ay u istaageen dhowrista qiyamka islaamka islamarkaana ay xaq u leeyihiin inay ilaashadaan muqadasaadkooda meel kastoo ay joogaan dowladda uganda ayaa ka hortimid kelimadda u jeedee sheekh kasiim cabdalla iyo abaabulka dibadbaxyada islaamiga ah ee lagu difaacayay masjidka waxayna ciidamada booliska isku dayeen inay ka hortagaan dadkii dhigayay mudaharaadka iyadoo uu halkaas mar kale ka dhacay iska horimaad dhex maray muslimiinta iyo ciidamada siliibiyiinta uganda waad mahadsantahay abo iman howlgal lagu dilay xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay wararka naga soo gaaraya degmada berdaale oo dhacda wilaayada baay ayaa sheegaya in howlgal qorshaysan oo barqanimadii maanta fuliyeen ciidamada mujaahidiinta oo ka dhacay degmadaasi howlgalka ayaa siday saraakiisha mujaahidiintu xaqiijiyeen waxaa lagu khaarijiyay askari ka tirsanaa booliiska maamulka ridada koonfur galbeed kaasoo lagu magacaabi jiray xasan mooro wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa gurmad ballaaran gaarsiisay ehelada dadkii wax ku noqday duqeymihii saliibiyadda maraykanka iyo kuwa ridada jubbaland ka geysteen ee degmada jamaame ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo cabdiwahaab maxamed bukhaari guddi uu hormuud u yahay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis islamarkaana ay qayb ka yihiin culimo waxgarad ayaa booqasho iyo sawirsiin ugu tegay ehelada dadkii dhowaan dhimashada iyo dhaawaca uu ka soo gaaray duqeymihii ay maleeshiyaadka maamulka shahadala dirarka ah ee jubbaland ay ka geysteen degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ugu horeyn sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimaauddiinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah xilli uu ku guda jiray booqashadii ay ku tegayeen xaafadaha ehelada dadkii ay waxgaareen ilaahay subxaana wa tacaala wax badan ayaa gaalo la dharbaaxay oo lagu tuntay oo ilaahay qalabo naga siiyey inay maalinkooda wax soo tuurtuuraan oo dad ilaahay shahaado ku siiyo ayagoo wax kalena aysanna gaarin dadna ay ku dhaawacmaan dhaawacaasi allownu lownu dami wa riixu riixulmiski magaaladiinna waa camiran tahay idxawee soomaalidu waxay tidhaahdaa nin macnaa ciid kugu firdhiyey calooshiisuu ku tuseeye waxba kuuma dhibin gaaladan iyo annaga cadaawadeenna waa ilaa qiyaami saaca waxaan dheeraadka nugu ah waa dadka ilaahay qaatay oo shahiiday oo dhaawacmay ayagana waxaan leenahay ilaahay shahaadadooda ha aqbalo dhaawacoodana allaha bogsiiyo odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose gaar ahaan kuwa deggan degmada jamaame ayaa wilaayada iyo wafdigeedaba uga mahadceliyey tiiraanyo la qaybsiga ay u samaynayaan dadkii ay eheladooda ku waxyeeloobeen duqaymihii cadowga
inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay ahalkii iyo aqrabadii iyo qaraabadii oo maamulka gobolka dhammaan iyo degmaduba ay tacsiya ugu yimideen waxaa leenahay sabar allah ni siiyo dadka baxay saqiirkii baxeen iyo hooyadii baxday iyo ama raggii baxay dhammaantood in waxaa leenahay ahalka sabar allah ka siiyo booqashadii maamulka gobolka iyo degmada ayna soo booqdeen iyo saraadiinta maadaama odayaasha aan nahay aninkana waa guddoonnay insha allahu tacaala ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala awalan waan ugu mahadinaynaa dum waxaan ugu mahadinaynaa maanta walaayada gobolka iyo makaatibteedaba inay ka soo tacsiyeeyeen qaraabadii ehelkii iyo dadkii muslimiinta ahaa cadowgan maraykanka iyo wixii uu watay xulafadiisii ay ku duqeeyeen degmada jamaam waxaan leenahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun qaar ka mid ah ehelada dadkii ku waxyeeloobay duqeymihii dhowaan maleeshiyaadka maamulka ashahaadla dirarka ah ee jubbaland ay ka geysteen degmada jamaameh ayaa iyaguna warbaahinta islaamiga la hadlay cabdulaahi maxamed abow cabdulaahi maxamed abow maanta ayaa idiin yimid waxaa noo yimid baraadada gobolka iyo makaatibtaa noo timid odayaasha dhaqanka jubbada hoose ka waran see u dareenteen alxamdulilah ilaah ku mahadsan kaalmayna soo gaarsiiyeen waana ku faraxsannahay walaayadiinii gobolka waay mas-uuliyiinteennii waay aadan ugu faraxsannahay insha allah adugu si gaar ah maxaa kuu soo gaaray ehelkaada ehelkayga waxaa ii soo gaaray afar caruuro anaa dhalay iyo hooyada aan qaba iga shahiiday waa gartay waa kaa guryahan halkaan hadda aan joogna ayay ku shiideen guryaha halka aan joognay ku shahiideen madaafiic ay gaalada cadowga soo tuureen aan ku habsaday waa kaa maalintaasi waxay dhacayeen ma joogta waa ka maqnaa gurigan banaanka uga baxay wax kale ma dheereen Si fiican.
laakiin waa ku sugnaa haranta la dhex joogay waa ka agdhoweyd waa ka agdhow aad iyo aad maxaa aragta markasee wax soo gaareen xasuuq ba'an iyo baaba iyo burbay u geys- burbur ay u geysteen waa cadow laakiin ilaah ka jaasi insha allah waa garta waa ka caruurta magacyadooda caruurta sahra oo gabadha u weyneed ah meeqay sana jirtay waxay jirtay siddeed jir Haye.
afataaxa ku xigay tad lixu gooyey cabdiraxmaanaa ku xigay afar jiraas ahaa cabdirasaaqaa ku xigay laba jirow ahaa iyo hooyada hooyadina idina waa way naqatay idin alxamdulillah way dhimatay dhammaantood hal meel miyay kuwada sugnaayeen dhammaantooda hal goob jika ay ku qur'aanayeen isku duqeeyey waxay u dhaceen guriga aan deganaha waa halkan guriga isku dhacen waa wiilkeyga marka marka meesha aan tegaay dhexmo durba jiran alxamdulilah waa fiicnaa.
Isku hal meel bay ku goobtay u dhinteen qaar isbitaalka la geeyey qaar dhexay ku dhinteen laakiin hal bana la duugay kulligooda gantaal buu ahaa kataal soo tolosaa maxaa marka adeer la idiin duqeeyay bay kula taado waa arrin gaala ka dambaysa waxaan waa muslimiinta waxaa in la coraami la raba waay waxaad maanta ana dib baan galna malaha colaada ma ogeen magaala xabad ma ka soconin waa madaafic imaan dheer laga soo tuuro waay Taas.
hadda waa sidee xaalka magaalada hadda waa degan alxamdulilah waa aad u degan magaalada alxamdulilah waa lasoo noqday dadka waa degan weli ma bixin weliga ma bixin laakiin magaalada waa degan tahay alxamdulilah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis ayaa isaguna la hadlay warbaahinta islaamiga ah intii uu ku guda jiray booqashadii uu ku tegayey xaafadaha ehelada dadkii ay dhibaatadu soo gaartay waxaad dareemaysaan walaalayaal ama aad og tihiin maanta cadowga oo duulaanka nugu ah umuhan tuurayo waa cadow oo maraykan soo darsaday waa cadow soo darsadeen yahuud iyo wahlamad ah annaga waxaa ku xidhannahay allaah subxaanahu wa tacaala isagaa ku xidhannahay waxa noogama dhimi karaan waxa noguma samayi karaan waxaan leenahay muutuu bikaydikum marka waxaan leenahay akhiiran ehelka aan u ducayno aan u ducayno ilahina aan u barino ilaahay in oo badiil khayr qoba siiyo ilaahay in ku irsaago sabar ilaa ilaahay ku irsaago ilaahay in ugu dhigo eelali ugu dhigo guud ahaan markaan dadkan oo dhibaato adigu oo u geystay oo qoyskan iyo ehelkan haddaan maanta aan la joogno koo ku yihiin iyo inti kalena ilaahay idinkiis ayagana waa booqan doonaa guryaha ugu tagan doonaa haddii ilaahi subxana wa taala ogolaado degmada jamaame oo ah degmo muhiim ah ayay cadowgu dhowr jeer isku dayeen in ay ka soo agdhowaadaan islamarkaana ay sawirra ku galaan hase yeeshee waxaa taasi diiday ciidamada mujaahidiinta oo rabbigooda kaashanaya kuwaas oo cadowga mar kasta gaarsiiya khasaare uusan in muddo ah kasoo waaqsan
waad mahadsantahay bukhaari ugu dambayntii bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboobka kooxda ardada soomaaliya ay ka wado xaafadahaasi cabdiqani maxamed ayaa si ambaqaadaya shacabka ku dhaqan xaafadda miranaayo ah ee degmada kaaraan ee caasimadda muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey boob dhuleed oo ay halkaasi ka wado kooxda uu hogaamiyo murtad gurguurte dadkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lagu wargeliyey inay ka guuraan guryahooda waxaana loo sheegay in dhulka ay degan yihiin oo ah mid dan guud looga barakicinayo saxiixa murtad gurguurte kaasi oo iibsaday dhulkooda waxay sheegeen in dhulkooda lagu wareejinayo ganacsato imaanlaawayaal ah kuwaasoo dhulka ay u boobtay kooxda ridada soomaaliya oo tan iyo markii uu filla soomaaliya kusoo laabtay xasan gurguurte boob aan kala joogsi lahayn ku haysay dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ee shacabka xoogga looga barakiciyo dadkan shacabka ah ee ku dhaqan xaafadda miranaayo ayay ku goodiyeen inay tallaabo qaadi doonaan oo ay ka hortagi doonaan boobka lagu hayo dhulka ay degan yihiin waxaan ka cabanaynaa aniga dad oo na soo weeraray oo rabaan tuugo ah oo waddankayna xaafadayna rabaa inay naga barakiciyaan wax badanay inay lacag soo siiyaan oo oo ciyaalo suuqa ay ay ku ku dhex wareegayaan guryaha marka waxaa waaye guryihiin inaan ka ilaashano soo ma ah cagaf hadduu timaado waxawaa qoryaan lasoo baxayna aniga waa iska celinayna aniga qof tugumayno xaqaan ku dhimahaynaa qofaan tugayna ma laha guryahan aan aan jujumihaynaa waa idin cabiraynaa waxay ku kacsheen soomaali oo dhan bay ku kacsheen hagga wax u cabireen ma laha dhulkeena waa bannaanya war cagafaa sheegaya hadday kaarayaalla yimaadi maarta waa iska celi karaan wallaahi gurigay degan yihiinaa la tega xataa waxaan weriyey ayantan ganacsato iyo dalaaliin ay wadato deegaanka ah iyo ganacsato oo da- dadka inta soo dirto mar kastaba dhaha ay calaashaan ka baxe warqad madaxweynaha wadanaa meeshaan xero ciidan waaye xero midigtiri waaye meeshan waa xaafadda mirnaayo dad oo ganacsataa in la shiigu hayo xaafadda laisbarakacsho hayo haddana xatay walba xatay dowladda day ogto xatay dowladda dhulkeedii si nadaama uga baxan oo laleeyahay xatay xatay waa war waaye laakiin had inay dadna nagu kor ganacsadaan oo ganacsato la siiyo dadkii shacabka ah oo masaakiintana la barakacsho Hadda intaasaan ka xunnahay wax kaloon sheegnana ma naqaanba waxaa nagula wargeliyey in ganacsato noola oosta la siiyey
dhulkaana iyada ay qaadanayso ay leeyihiin ka guura ninkii degnaanayana soddon kun soddon iyo shan kun ha bixiyo meeshaan waxay la mid tahay xaruntii hore oo ciidamada qaranka ee, qaybtii ee, oo raadeerka ciidamada qaranka oo al-shareeca ma arki karno ma joogo ma arki karno ninka haddana hees si ruuxan waa ma joogo ma naqaano magaciisa waa naqaanaa waxaa lagu leeyahay meel hebloo joogaa ma arki karno habeen maalin ma arki karno inaan la kulmi karin wixii rubna kaa samaysaa dee waa adduunyo waarataan joognaa oo adduunyo aakhira zamaana joognaa magaalada muqdisho oo dhacdooyinka maalinlaha ah ee ugu weyn waxay sannadihii u dambeeyey noqdeen dhulboobka iyo barakicinta ay caasimadda ka wado kooxda uu madaxa u yahay murtad xasan gurguurte bishii sebteembar labada kun saddex iyo labaatankii ayay xoogaysteen boobka lagu hayo dhulalka mid ka mid ah dhulalka sanadkaasi saraakiisha ciidanku boobeen ayaa ku yiilay isgooska ex control afgooye ee muqdisho halkaas oo dadkii lahaa si xoog ah looga kiciyey xabsina loogu daray mahadsanida cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu